mudanayaasha sharafta leh baarlamaanka iyagana waa mahadsan yihiin mudane gudoomiye marka hore xildhibaankii hore ee halkan ka hadlay tilmaamay doodeenna inay furan tahay iyo nooc ay tahay waa waa la qabaa waana waana fikirkaas waa la wadaagaa doodda waxaa fiican inay wax dhasho hadda waxay u muuqataa in xildhibaanada qaarkood weliba kuwa xukuumadda mucaaradka ku ah in loogu talagalay inay mataqaanaa ku nafisaan oo ay fadhi kudirir ka dhigtaan ayaad moodaa taasna sharafta iyo qiimaha baarlamaanka ayay dili doontaa hadday saa kusii socoto mudane gudoomiye waxaan rabaa baarlamaanka sharafta leh iyo ummadda soomaaliyeed ee t v-ga ka fiirsan doonto arrintan in ay iska iloobaan wax kama jiraanna ka soo qaadaan waxa xildhibaanada qaar ay meeshan ka sheegeen ma aha kumana maalaan baarlamaanka soomaaliyeed waxay sheegeen waa fikirkooda gaarkaa waa fikir aniga ay la tahay inuu guracan yahay waa fikir ku salaysan xukuumadda in la wiiqo cadowgana oo gacan sarreeyo waa fikir ku salaysan burcadnimadii shalay aan ahaa burcad ha ii soo noqoto burcadnimadii aan meesha ka wado waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaanka sharafta leh intaba raggii meeshaan ka hadlay xildhibaanada ahaa ee fikirkaa aragteen ku hadlay in loo qaato sidaas inay yihiin dad raadinayo sidbursi iyo xukun guracan inay wax ku maamulaan ee marnaba aysan ahayn in ay rabaan inay muxuu ah wax toosiyaan maxaa yeeley hadday rabaan inay wax toosiyaan mudane guddoomiye waxaa halkan ka yeertay farantigaa laga soo baxay arrintaas arrin jirta ma aha ciidankeennana ciidan faranti ka soo baxa ma aha iyagoo maanta meesha ay joogaan aada uga liito ayay ku dhimanayeen mindoorkooduna ku dhimanaya in ciidanka la kiciyo dhambaa loo dibayaa soo kaca halkan imaada cadowga ka soo horkaca ee wax lagu raadiyo noocaas midooda guddoomiye wax baarlamaanku uu qabo ma aha waa wax shakhsiyaad kooban oo ummadda soomaaliyeed wejiyadooda yaqaanaan ay qabaan waxaa halkan ka yeertay in khudbada madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta qaranka la fasiro ee si guracan loo fasiro madaxweynaheenna waa ka weyn yahay waana ka qiimo badan yahay waana sharaf iyo qiimo qof leh mana aha qof ku dhawaaqo wax noocaasa caqiide iyo waxaasna kama usa hadlin laakiin dadka fadhi kudirarka oo ilaa xalay iyo waxaa social media ka hadlahay wararkooda in baarlamaanka noogu keeno ummadda soomaaliyeed loo baahiyo mudane guddoomiye sax ma aha ummadda soomaaliyeed iyo inta dhegaysanayso iyo baarlamaanka sharafta lane waxaan u sheegayaa dadkaa in fiiro gaara loo yeesho waxaan u baaqayaa weliba hay-adaha amniga xasaanadu ma aha waxaan rabaan iskaga hadlaya xasaanadu maaha in cadowga soomaaliyeed gacan la siiyo lana sheegto in laga tirsan yahay baarlamaanka soomaaliyeed hay-adaha amniga waxaan ugu baaqayaa inay shaqadooda qabsadaan xasaanada yaan qalad laga fahmin ninka wax uusan caddayn karin meeshan ka sheego xasaanad ma haysto wafahamtsoma xasaanadu ma aha warqad cad oo arda ku qora ah in shacabka soomaaliyeed niyada laga dilo ciidankeenna loogu baaqo inay ka soo tagaan fariimada ee halkan yimaadaan mudane guddoomiye mooshinka gacantaada ku jiro waxaa ku qoran ciidanka farantiga ka soo tegay xildhibaanadii saxiixay waxaan ka rabnaa in baaris lagu sameeyo iyaduna ay caddeeyaan meesha ay ciidanku uga soo baxay inay sheegaan fadhi kudirir waa fadhi kudirir baarlamaanka soomaaliyeed waa baarlamaan soomaaliyeed in been layskala hor yimaado ee shacabka soomaaliyeed been loo sheego ee miidiya soomaaliyeed been loo sheego ee fadhi kudirriyada la wareeriyo ee war beena lagu wareeriyo ciidanka soomaaliya loogu baaqo inay farantiga ka soo baxaan waxaad samaynaan ay xildhibaan yihiin mudane guddoomiye arrintaas tallaabay u baahan tahay guddiga anshaxa ee baarlamaankane waxaan ka codsanaynaa inay indhahooda furaan ama guddinimada iska dhaafaan cid caddayn karta in ciidan uu faranta ka soo baxay ma jiro ciidanka soomaaliyeedna waa ka sharaf weyn yahay inuu waxaa sameeyo ciidanka soomaaliyeedna caqiiday leeyihiin ma aha ciidan aan caqiido lahayn muduu guddoomiye waxaan codsanayaa guddiga anshaxa inay bilaabaan howshooda inay qabsadaan guddoomiyaha guddiga anshaxa waa fadhiyaa xubnihiina waa fadhiyaan hortiina waxaa laga sheegay in ciidan ay ka soo baxeen meel ciidankaa haddii la caddeyn waayo inay soo baxaan waxaan rabnaa in hawshaasay tallaabo fiican la qaado weli way saxiixeen maaha keliya war waa saxiixeen in ciidanka soomaaliyeed uu ka soo baxay farantiga waa mahadsantaa guddoomiye waa mahadsantahay